You're with SBS Radio.
waxaa tahay guddoomiyaha shirka dib u heshiisiinta galmudug ra-iisul wasaaraha uu magacaabay waxaana la soconaa in aad tagtay deegaamo badan oo galmuduga ood la hadasheen kadibna waxaan arkaynay in ay ergooyinka soo bilowdeen oo ay yimaadeen dhuusamareeb marar badanna shirka uu baaqday bal maxaa mararka hore baajiyey goormayse idiin qorshaysan in shirka uu halkaasi ka bilowdo dad badna waa dad waa fahamsan yihiin laakiin haddii aan xoogaa qabsado waxaa la isu keenaya waa beero oo ayaga dhexdooda khilaafaad badan ka jiro oo markii la yidhaahdo erga soo bixsada jirib jirib ku qaybsamayo oo jirib jirib ugu murmaayo marka aniga markaan u yeerna marka hore waxaan rabnay inay yima- u yimaadaan bisha shanteedaan u qabanay bishanta markaan u qabayn waa ogeyn inays bisha santa kusoo qamaysta karin laakiin waxaan rabnaa inay barashar ku noqoto ay bal- ay ku dadaalaan ay yidhaahdaan waktigaasaa nagala rabaa ee waa inaan dadaalnaan ayagoo soo dhadhawaayo dad waa badan kamid waxay liiska noo soo gudbiyeen ayaa waxaa soo baxda marka geeridii ku timid naxdinta laheed muxuu ahay guddoomiyaha gobolka banaadir injineer yariso iyo waxaa isku soo aadamo iyo tacsi weyn loo dhigo oo si qaran ah waxaa isku soo aadamo xajki iyo ciidii ayaa kusoo aada waxaan dhahna marka dadka waktina aan siino doodahooda ha dhamaystaano ciidana ha soo dhammaato sida ha laga baxo saasaa waxaan gala qabana toddoba iyo tobanka bisha inay isugu yimaadaan meesha dabcan toddoba iyo tobanka marka aan qabanay toddoba iyo tobankii beero badan ayaa soo xaadiro loo yimideen aad iyo aadaa loo yimiday toddoba iyo tobankii sideed iyo tobanka waa lasoo daba dhacay marka haddana waxaa waaye beeraha qaar ayaa haddana waxaa ka muuqday inay mataqaana dhexdooda boronkooda usan dhammaanin waxaa kaleetoodo oo noo sheegay nimanka la yidhaahdo kushiraaya hobyo oo beelo badan oo kamid oo odayaashada ay joogeen ayagana waxay hoosta nooga sheegeen shan iyo labaatanka inay soo dhamaystana dhamaysanayaan arrimahooda annaka oo wakti kala qaban ayaa waxaan dhahnay beelahaas aan imaashahoodana sugno muranka dhexdoodana aan khilaafaadkoodana xalino sidaasaa tartiib waxaan ugu wadna marka shirka inay kusoo buuxsamaan alxamdulilahi rabbilcaalamiin hadda shirki waa la wada joogaa hadda beel naga wada naqdo ma jirto beelaha dadka qaar ka maqan yihiin waa jirtaa saasaa maxaa waaye waxaan rabnaa insha allahu maalmaha soo socda inaan shirka si rasmi u furno shirka waxa caqabada hadda haba yaraatee oo noo taagan male muxuu ahaa nimankii ahlu sunnada ahay ee meeshaan madaxda ay ka talinayay oo ayaantan dicaayad weyn laga sameeyey ayadana waxaa waaye waxay ahayd dicaayad iska raqiisa wax weyna ma jirin oogaa tabashooyin yaryaroo jira ee soo baxay ay noqotay arrintaasna waxaa waaye wadahadal aa lagu dhameeyo waa waa dhamaystirsan kuwa qabtaa marka shirku waa noo furmayaa insha allahu ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa in reer reer galmudug maaragta meeshaan uu maamul uga soo baxo waayo guddoomiye laakiin waxaan ogsoonnahay in idinku naftirkiina laba iyo tobankii guddiga shirkan oo kala jabay oo laba garab aad noqoteen arrintaas maxaa ka jira maxaase loo kala jabay hadday jirto arrintaas arrintaas waxaa ka jira male dacaayadaas waxaa firiyey hal nin oo mataqaanaa guddiga la shaqeyn waaye oo guddiga xogeyn u ahay oo magaciisa cabdikaafi la yidhaahdo oo mataqaanaa wasiir ka ahay galmudug oo shirka guddiga la shaqeyn waaye ayaa ugu dambaysa guddiga dishibliinkiisa marka uu fiirshay waxay go-aansadeen inay ka saaraan guddiga isaga ayaa dacaayadaas fidiya isaga keliyaha guddiga laga saaray sidaas darteed waxaa waaye guddigu waxuu ahaa labaiyo toban xubnood inta kaleetood waa jiraan xubno ay dhabaata haysato oon shirka waa fasaxsiina waa jiraan oo mataqaanaa dad jiran ay ku xiriiraan laakiin ruux kaleetood oo guddiga ka maqan oo sabab kale uga maqan ma jiro ninkaas ayaa guddiga dhibaatadeed ku haayay dacaayadaha ad aragteen horseedada la gelihaaya ninka sidiye waa asiga isaguna guddiga kamid ma aha wakti horaan guddiga ka saarnay oo in la ogaadaa la rabaa guddiga laakiin markii hore isaga ra-iisul wasaaraha magacaabay idinkaa ka saari kara miya markan markii laga bixinayo ha maya anigu waxaa anaga waxaa waaye kasaaritaanka anaga madin waxaa leenaha waa firin karayna anaga waa waa xakina xubinimadiisa anaga shaqada waxaan dhahna shaqadaan ka joojinay Ah, shaqadaa ka joojiseen laakiin weli xubin wuu ka yahay guddiga saasaan aan aan u u maya fahnay maya ha ha ha taas waxaa waaye wasaaradday u taallaan laakiin aniga guddigeena shaqadeedka kama soo qeybgeli karo
Eh, waayo marka kow iyo toban aad tihiin qof baa idinka dhiman maadaama labaiyo toban la go-aamiyey in eh, guddiga uu socdo shirkiina waxaad sheegtay inuu bilaabanaya marka ma kow iyo tobankiinaad ku wadaysaan en, guddi ahaan mise en, Maya.
rajo ayaad ka qabtaan in dib loogu soo celiyo eh, ninkaad ka hakiseen shaqada cabdikaafi Arrintaas- ibrahim waxaa waaye fiir arrintaas oo idin ku dhigeen waxaa waaye guddigu quorum uu ku shaqeeyaa quorumkiisana waa la yaqaanaa waa fifty plus one hadday joogto go-aan uu qaadan karaa sidaasaa noogu qoran nidaamkeena wada shaqaynta arrimaha guddiga yaa imaanaya nimaan yaa lagu soo daraya wasaaradda u taallaa laakiin annaga tiam aan ku shaqayno oo quorum noo dhan waa noo joogaa oo shaqada noo wada wax mushkilo aana guddiga kama taagna dad waaye araga oo aqoon-yahano ah oo oo mataqaana aada iyo aada mataqaana soomaaliya taariikh fiican kule ayaa guddiga hogaaminaya kuna dhex jira oo madaxdiisa kamid ah iyo dadkiisa hogaaminaya marka wax naga hadlaysan malahaba yaraataan waa tahay goormee marka shirka laga yaaba inuu idiin furmo
maalmaha soo socda insha allah
n waxaan la soconnaa n in magaalada dhuusamareeb naftarkeeda xoogaha kadib badan uu ka jiro oo isfaham waa dowladda dhexe iyo maamulka ahlu sunna n sida hadda aad sheegtay in waan waan ay socoto in la dhameeyeyna weli ma hayno laakiin dib u heshiisiintiini galmudug sow kama horeysa horta marka hore dowladda dhexe iyo ahlu sunna naftarkeeda inaad ka bilowda onaad heshiisisaan
waay waxaa waaye dowladda dhexe ahlu sunna waa heshiiyeen waana isla qaateen heshiiskoodu waa qoran yahay wasiirka arrimaha gudaha ayaa faahfaahin ka baxshay ogtihiin muxuu ahaay laakiin hadda waa og tahay oo soomaali ay soomaali dhaqankeeda kamid taha ma og tahay xoogaa isjiidjiida marka soo ka imaanaya waa tahay jiidjiidkaasna dowladda aalusunna ayakaa laga rabaa inay xalistaan waa run marka waa tan hadda oo ay leeyihiin qodobadii aan ku heshiinay bay dowladdu noogu baxda waa tan ahlu sunna ay ku andacoonaysa tobankii qodob
tobankii qodobay ku andacoonayaan laakiin waxaa caddaatay markay wada hadleen arrintaasu inaysan si sax saxa aysan ahayn oo mataqaanaa sida wasiirka arrimaha gudaha uu sheegay marka arrintaasi waa arrin ayaga u taalla arrin shirka u taalla maaha laakiin waxaa rabaa inaan caddeeyo caqabada taalla shirka hadda ma jirto oo ahlu sunna ah marka shirka iyo caqabadaha kale galmudug ka dhex socdo idinku shaqo kuma leediin ee waxa waye beela isdiriray baad rabtaan in heshiisiisaan kadibna doorasho oo galmudug loo dareero horta aan idiin fasira ee waxaa waaye waxaa laga maarmaan shirka in la fahmo shirkaan hadda anaka aan qabahayno shir beela lagu heshiisinayo maaha haye beelaha khilaaf beela ka dhexeeya hadduu jiro waxaa waxaa- waxaa la xalin doonaa arrintaas khilaafaadka beelaha markii dowlad goboleedkan lasoo dhiso oo maamul loo sameeyo maamulkaasaa la falgelaya khilaafaadka beelaha annaka waxaa waaye waxaan iskeenaynaa waxgaradka dumarka dhalinyarada dhaqanka reer galmudug oo beelahaas kala duwan ka dhashay si ay marlabaad ay aasaas ugu dhigaan maamulkii ka dumay ayaga dhexdooda maamulkaas markuu samaysmo ayaa maamulkaas wuxuu ka shaqaynayaa khilaafaad hore hadday jiraan mashaakil beelaha ka dhex jira hadday jiraan haddii dib heshiisiin looga baahan yahay beelaha dhexdooda maamulkaasaa ka shaqay doona maamulkaasaa ka shaqay doona inuu marlabaad hay-adihii dowliga ahaa dhiso maamulkaasaa ka shaqay doona inuu horumarkii loo baahnaa ka shaqeeyo waxaa la rabaa albaab laga soo galo in loo sameeyo galmudug oo oo ay arrintooda ku xalistaan laakiin hadda waxaa waaye meelaan maamul ka jirin muxuu ahaa hawl lagama qaban karaba waa tahay saas darteed waxaa waaye maamul dhisihiisa ay ku heshiinayaan ma ahee waxay ka heshiinayaan qa- khilaafaad qabaa in u dhexeeya maaha waaye muddo oo cadidan miyaad qabsateen oo shirka aad ku gebagabayn kartaan markuu idiin bilowdo
Eh, ma ma dheeran muddo gaaban bay noqonaysaa waxaa dhici karta usbuuc inay tahay inay ka xoogaa ka badaan waa dhici kartaa laakiin waktiga intay waxaa waaye dadka isku imaanayo kala duwan oo aan sh- arjeehayna mataqaanaa dad dhowr boqol oo qofood ah oo isku imaanaya oo marka ka hadlaaya oo wadahadal ka yeelahaya maxaa dhibaatana soo maray maxaa galmudug u diintay galmudugga cusub aasaaska loo dhigaya maxay tahay sideebaa mataqaanaa aan u xalisana masaakinkayna si ay u fahmaan eh, barwaaqada dhulkan ku jirta iyo khayraadka iyo waxyaabaha ay ka qarsan yihiin iyo waxyaabaha ka luntay ka lumay khilaafaad dhulka ka lumiyey waxaasoo dhan kulligeed ay ka dhaqaashi doonaan guddiyo kasta ma ahe aqoon-yahano ahoo mataqaana wax badan fasiri doona ayaa u imaan doona culamo waxwacdisaa imaanaysa abwaano u fasira waxyaaba badan ka taabta shucuurkoodaa imaan doona mhm dad waxaa la rabaa isku aragti noqda isku iftijaah noqda oo markaas kabacda iyaga oo diyaar uga ah eh, oo- oo deegaanka dadka ka socda oo waxgaradkooda wada ah eh, iyaga oo diyaar u ah marka inay u gudbaan marxalada labaad ayaan shirkan qaybta tobaad soo xelaynaa kabacdi waxaa intaas kabacdi waxaa hari doona waxaa hari doona oo facebooka lagu gudbi doonaa meel kasta inay soo xelato xildhibaanadeeda aniga marka arrintaas marxaladaas labaad anaga hawsha noo taalla ma aha guddigeena dibushiisiinta halkaas waxaa laga bil- waxay bilaabmaysaa marka furitaanka xildhibaanada bilaamaya furitaanka xildhibaanada waxaa ku tagi doona markay soo dhamaystirmaan guddigiina markii dib u heshiisiinta aad dhammaysaan waxaa jiri doona miyaa guddi doorashooyinka oo galmudug oo soo xuli doona xildhibaanada hay hay saas waaye guddiya guddiya doorashaad jiri doona oo shaqada ka shaqaynaayo oo meelaha xildhibaanada ay soo xulayaan kriteria kusoo xulayaan fiiri doona yeena sax tahay annaga laakiin waxaan ku agnahay qaybtan koobaad oo ku saabsan dadku inay isku yimaadaan isku xaaj xa- kala xaajo dhigtaan muxuu ahaay ay go-aan ka gaaraan ay resolution soo saaraan inay galmudug dib u dhisanayaan aad aad u mahadsantahay guddoomiye
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.